bismillahi raxmaan raxiim shirkii golaha wasiirada ee caadiga ahaa ee maanta uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre waxaa looga hadlay intiisa badan arrimaha amniga waxaa warbixinno laga dhegaystay taliyayaasha ciidamada nabad sugidda xoogga dalka soomaaliyeed iyo booliiska warbixinno dheer iyo falanqayn iyo muxuu ahaa dood dheer kadib golaha wasiiradu wuxuu soo saaray go'aamo ku aadan arrimaha amniga go'aamadaas oo kale ah sida soo socota kow in la sameeyo ciidanka howlgalka xasilinta caasimadda oo isugu jira booliiska xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada nabad sugidda kuwaas oo yeelanaya hal talis oo hoggaamin ah labo caasimadda waxaa laga mamnuucay ciidamada hubaysan iyo gaadiidka dagaalka oo aan ku jirin kuwa howlgallada xasilinta fulinaya ee caasimadda iyo kuwa aan wadinin warqad fasax dhaqdhaqaaq ah ciddii ku xadgudubta awaamirtaas waxay mutaysan doonaan in sharciga lala tiigsado ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya howlgalka xasilinta caasimadda waxay ka mid noqonayaan waxay ka mid yihiin horin loogu magacaabay bolusiya militare caasimadda waxaa laga mamnuucay sidoo kale wadashada dharka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyadoon loo haysan sharciyad ama warqad aqoonsi hubka laga bilaabo maanta waxaa mas-uuliyiinta dowladda ee haysata hubka gaadiidka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed laga doonayaa inay ku celiyaan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muddo toban casho gudahooda waxaa sidoo kale laga mamnuucay dhammaan qof kasta oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta dowladda in magaalada muqdisho ay ku dhex wataan ilaalo ka badan afar askari gaari kasta iyo ugu badnaan laba gaari mana qaadan karaan qori ka weyn a k iyadoo la fulinayo jihaynta iyo tilmaamaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay guddiga amniga qaranka go'aamiyeen in degmada afgooye ay ka mid noqoto howlgalka xasilinta caasimadda muqdisho ee bilaabanaya waxaa taliska ciidanka booliiska lagu amray ama la faray in muddo lixdan casho ah gudahooda ay ku soo dhisaan ciidan gaar ah oo loo yaqaano ciidanka ilaalada madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta iyo goobaha muhiimka ah ee dowladda shirkadaha amniga iyo ilaalada gaarka loo leeyahay shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay waxaa la farayaa in xarunta howlgalka ee wadajirka ah ay si joogta u ogeysiyaan dhaqdhaqaaqooda ciidanka iyo hubka ay maamulaan si loola socdo ilaalada goobaha ganacsiga sida hoteellada carwooyinka isbitaallada jaamacadaha iyo wixii la mid a waxay mas-uul ka ahaan doonaan amni darrada ka dhaca goobaha ay ilaalinayaan iyo agaarkeeda oo iyagoo wax ka qaban kara ka baaqsada inay ka hortagaan ama u gurmadaan ama u soo gudbiyaan ciidamada amniga wasaaradda amniga wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyayaasha ciidamada waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqangeliyaan xarunta hoggaaminta howlgalka xasilinta caasimadda oo noqonaysa taliska howlgalka muxuu ahaa amniga lagu sugayo caasimadda howlgalka xasilinta caasimadda wuxuu u bilaaban doonaa si deg deg ah inta ka horeysana ciidan walba kaalinta howlgalka kaga soo aaday ciidan iyo qalab waa inay ku wareejiyaan taliyahaas howlgalka bacdama aan soo sheegnay ciidanka isku dhafka ah booliiskii militarigii iyo nabad sugiddiba ciidamadii ay isu soo ururiyeen waxay keenayaan goobtaas loogu talagalay si hal hoggaan ay u yeeshaan gobolka banaadir waxaa loo xil saaray abaabulka iyo kicinta dadweynaha iyagoo kaashanaya wasaaradda warfaafinta bulshada qaybaheeda kala duwan iyo hay-adaha amniga sidoo kale wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka waxay mas-uul ka noqon doontaa doorka warbaahinta ee la xidhiira howlgalka xasilinta caasimadda doorka wacyigelinta bulshada oo ku baxaya warbaahinta dowladda iyo kuwa madax bannaan iyo in suxufiyiinta soomaaliyeed la siiyo warbixin joogto ah oo maalin walba falka dhacaya dhammaan go'aanadan kor ku xusan waxaa la waafajinayaa dastuurka shareecada islaamka iyo shuruucda dalka intaas waa go'aamadii maanta golaha wasiiradu ay gaareen golaha wasiiradu waxay kaloo gaareen maanta in ay soo dhoweeyeen shirka ka socda magaalada london muxuu ahaa isla markaana ay aad muxuu ahaa u ammaaneen doorka dowladda ingiriiska iyo beesha caalamku ay ugu raadinayaan in dalkan muxuu ahaa amnigiisa iyo nabadeyntiisa iyo dhaqaalihiisa iyo dowladnimadiisa wax looga qabto intaas ayuu ku ega shirkeena golaha wasiirada aad iyo aada mar kale idinkaga mahad celinaa baahda warbaahinta